magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen dufcadii siddeed iyo tobanaad ee jaamacadda soomaaliya munaasabadda waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka maamulka jaamacadda wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo martisharaf kale guddoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor axmed qatar jaamac ayaa uga mahad celiyey qof kasta oo door ka qaatay inay ardaydan heerkan soo gaaraan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aniga oo ku hadlayo magaca jaamacadda soomaaliya dhammaan martisharafta nakala soo qayb gashay xafladda siddeedii tobanaad ee qalijabinta jaamacadda soomaaliya waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo hambalyana meeshaan uga diro waalidka saaxiibbada walaalaha ardayda qalin jabinaysa ugana mahad celiyo dadaalkii ay soo geliyeen wakhtigii ay soo geliyeen juhdigii maaliyadeed iyo midka wakhti ay ku bixiyeen ardayda maanta qalin jabinaysa run ahaantii haddii aysan taageeri lahayn ardadaas waxaa laga yaabaa qaarkood inay ku adkaan lahayd inay jaamacadda dhammeeyaan guddoomiyaha golaha shacabka xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh aadan nuur madoobe wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno kale oo ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabadda iyagoo hadallo dardaarana soo jeediyey furaha nabadda furaha dowladnimada furaha horumarka waa waxbarashada in alle intii ka shaqaysana oo u soo dhabar adeygtay oo xaaladdaas adag ka soo bixisayna wahaliyeeyo dhallinyaro ardayda maanta qalin jabisa waa idin hambalyaynaa aad iyo aad maanta si gaara ayay farxadii tahay inaan idin soo hor istaago oon idinkala qayb qaato madashaan quruxda badan leh waad ku qalin jabinaysaan farxadda maantoo kaleeta ah runtii ammaanteeda waxaa iska leh oo hambalyadeeda iska leh dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ah ee quruxda badan ee u soo adkaystay inay wax bartaan iyadoo duruufo adag dalkeenna ay ka jireen waa hubaa kalaaska aytiin ama siddeed iyo toban ee hadda aannu u dabaaldegayno intii wada bilowday ma wada qalin jabinin qaar badan oo ka mida dhexday isaga hareen marka waxaa ammaan iyo sharaf iyo hambalyo mudan intiinnii u adkaysatay ee soo gaartay maantaoo kaleeto iyo farxaddan iyo wanaaggan waxaan mar kale idin leeyahay farxad ku ciida waxaan u hambalyaynayaa dhammaan qoysaskii ay ka yimaadeen ardadan maantay qalin jabinaysa ee kun iyo toddobaada boqol ee arday ah ama aan idhaahdo arday ahaan jiray hase yeeshee maanteeto jaamiciyiina waxaan u mahad celinayaa qoyska intuu ka kooban yahay oo ah aabbayaashii hooyooyinkii iyo walaalihii ay la noolaayeen oo dhallinyaradan maantay ku soo biirtay bahda tacliinta sare muxuu ahaa u ahaa garabka iyo muxuu ahaa dhiirigelinta iyo nafaqaynta iyo soo hoyntoodaba hambalyo ayaan idin leeyahay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qiib galo arday intaa la eg soomaaliyeed oo qalinjibinayso iyo macallimiintooda iyo wasaaraddii waxbarashada oo isla joogo inaan maaragtay aan maanta ka qiib galo qalinbedelkooda mase qalinjibintooda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cilmiga waa waa kan dadka beddela qof aan waxa aqoonin oo maaragtay umi ah ayuu wuxuu ka dhigayaa caalim ka dhigayaa barofesor buu ka dhigaa injineer buu ka dhigayaa yacnii faa'iidada qofka bani aadamka ugu horrayso oo noloshiisa ka mid ah waa inuu wax bartaa taasaa muhiim uga ah jaamacadda soomaaliya ayaa horey u soo saartay arday badan kuwaasi oo shaqooyin kala duwan ka qabta dalka waxaana jaamacadda ay dadaal ugu jirtaa sidii ay door ugu qaadan lahaayeen horumarinta waxbarashada